bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda warsaasi haytmayba ku mid ahaa guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool oo ku warbiyey xaaladda degmadaasay maamulka degmada marka oo abasha ku muujihaya ciidamada militariga degmadaasay madaxweyne cusub oo puntland ah landhaari abduuli gaasa oo ku hadalay arrimo doorashooyinka xukuumadda soomaaliya oo habandhigtay qorshaha amniga lamada sana ee socota maraykanka oo warha ku saaray duqanga la ka dilaya xubnaha ku tirsan al-shabaaba madaxweynaha bangiga adduunka oo is-casiliyey
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
talaaduu dhugunsadayaal taariikhdana maybaa ka beegantaa siyeedka bilo koowaad sanadka labada kun tobniyo sagaalka guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool iyo ku warbiyey xaaladda degmadaasi maxamuud ali iyo warkunia faahfaahaya
maxamed macalin gudoomiyaha degmada hudur ee gobolka bakola gudoomiyaha ayaa weliba uusu ku hadlay xaalada degmada sidiisuu ka dhawaajiyeen xaalada degmada haddii degantaa hatabwaako gudoomiyaga hilusula hadalaa idaacadda warsana
deegaankan xaaladiisa saqaylas alxamdulilah wal isku jira ma jiraan nabadgeedina tookayo marka borbalanka oo guud ahaan ma jira mushi waa isbedelasana ma jiraan runta runsiye xilkasta caafimaadka min hadda jiraan laakiin staalka staalka degmo shaqeeyahay mcjida kalena shaqeeyaan marka runta caafimaadka maxaa gastarmow laakiin alxamdulilah bilaawi horena ku haayo dhinaga kale gudoomiyaga oo hadlijay sii badadaya weliba uusu ku hadlay dhinaga ganacsiga degmada walibana uusuu ka dhawaajay in xaalada dhinaga ganacsiga degmada iyo akaranta sidiisuu sheegay in wadooyinka degmada iyo hirinyaga sidoo kale weliba uusu sheegaya in halwadilaan furanta degmada halkaas wadana iyo kulakulamayaan rafaad iyo walbahara oo markii damba ciidamada degmada marki baaritaan dheeraad ay suubayaan sidaas daraadiya waalanku qoyaan sidiisu hadalka ninkii gudoomiyaga degmada hudura wallaahi horta ganacsiga degmada hudur siimasootaan jidin jeedu furan wale haljidaan furan jidkaasoo weliba dhibaato badan u borbilan laakamarawlidma andiraan haridheer oo suubini yaa waalanka qoyaan jidkaan furan wale marka rintaas oo ganacsi iskasana loo mara deegaamadiion jidkaas waa qoran dhe hadee dhibaatada guud ahaan isjar iyo hilinkaas inta waxyaalahaas isku jiran uma naqaana ganacsiyada guud ahaan wayba ganacsi kala dhammaantii deegaanka dib loo ganacsiyale unoon maana ganacsiyayne wadan barnaamijyo badan oo jeedinayo qoodanayo jirta insha allah walaayo unata
saas oo kale gudoomiyaga ayaa weliba uusu ku hadlaya hiligiisu lagmaga dhaway gudoominimada waluusoo gobaday hilka gudoominimada ee gobolka bakola
maamulka degmada marka ayaa cabashaa ku muujiyay ciidamada militariga ee degmadaasi cabdirashiid axmed ibraahim rashka ee warkugnin faahfaahiye gudoomiyaha degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose xasan cumar iyo weliba uusu ku hadalay xaaladda degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose welibaan uusu sheegay nin dhibaato badan iyo quban ciidamada militariga oo rugan gudaha degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale weliba uusu sheegay gudoomiyaha degmada marko xasan cumar inay shacabka ku dhaqan degmada marko iyo cabasho badan iyo kumuujiyaya ciidankaasi militariga
dadkii cabasha badan ay ka qabaan magaalada militariga dhex degan dukaamadii iyo bakaaradii dadka waxoogaa cirbadoodii ay ciida iyo gaadiidka dhilka yaallo dhilkana hadda la sheeganaya maratay kaleetan waa tii aan garaata ka hadalnay laakiin amniga xagga shabaab markaan ka hadalno aad baan aad baan u ficna meelo badan magaalooyin badan aan ku ficnaa iyagu military waa og tahay si boliis oo kale maaha boliis hadduu xabad isdaayan waa xakamaysan yahay xabad iskama ridanay xad boliis oo dad dili ma fududa marka militariga waa dareemaysaa meel kastoo ay joogaan waa sidaas oo kale guriga dhexdeeda xabada ku ridaayiin ayaga dhexdooda hadday rabaan qoray ku taagaayo hadda khamiistii aan soo dhaafnay saddexdii bisha ahayd nin baa lagu dilay taariikhda bisha saddexdeedii gaadiid macnaa ahaa nin baawri ahaa dhinaca kale guddoomiyaha iyo weliba uusan sheegay in ciidanka iyo hakameeyan waayaan sidoo kalena uusan sheegay in taliyaha ciidanka militariga ee degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose uusan diidii ciidankaniisu ee kubiyi gudaha degmada marko ee gobolkaasi shabeellaha hoose
taliya waa leeyihin taliyihii guutada uu joogo laakiin ma taliyaha mugta haddii isaga laftarkiisu aad isku fahmin arrinta saxda ah aad bay u dhib badan tahay arrimaas waa la isku fahmi waayeen magaalada dhinacay u bixiyaan xitaa maalintii habeenkii uu joogay madaxweynaha waa taliyaas yidhi maxaa ciidamada magaalada ugu dhaxaysa waa isla fadhili markaasuu yidhi xoogaa ciidanka ayagu yar dhinacaan badda iyo maxaa meelbax baa laga soo gelaa war bad wax ku imaanayan ma jiro dhinacan kaligood wax kama imaanayan hal edhid waaye horta meel kale laga soo gala ma laha halkii edhidna waa kusilaya ciidan ku filan oo banaanka idin dego gudahan uu qaybtaba waa dhayaa ciidanka laakiin xoogaa taasi xumaa jirta iyagu waxaa ahaatay ciidanka waxa waaye ciidan military sidiisaba anigu waa xakameysmaa uma aaminsana sababto ciidan military ma loogu talagelin magaala dhexdeeda waxaa loogu talagalay meel daafaha banaanka iyo difaaca dalka loogu talagalay degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose yaan roogna ciidamo isku dhafay ahaana si uu sugo amniga degmada marko walibana ciidamada ruwan iyo in ahaana ku tirsana militariga dowladda federaalka soomaaliya
madaxweynaga osobe puntland ayaa la dhaaray siciid cabdulaahi aydeyn ayaa ku guulaysaday madaxtinimada dowlada goboleedka puntland ku gadaalmarkii doorashadii geegala ka qobaday magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaala siciid cabdulaahi aydeeni ayaa wareegii heesada ahaad ee doorashada mayba iskala tartamaya jenaraal axmed ismaan cabdulaahi maybana codadka iyo shabehlena iyo shalayna siciid cabdulaahi aydeeni oo helay soddon iyo shan cooda niila jenaraal asad cismaan cabdulaahina oo la tartama isa helaya soddon iyo kow ada guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlada goboleedka puntland ayaa isla goobta ka dhaariye madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deyne saacadaha socda ayaa mayba la gudagala doonay doorashada madaxweyne ku-xigeenka puntland oo tartama doona ilaa tomiyo kow musharax musharax siciid cabdulaahi deyne iyo mayba sanadka kun sagaal boqol lixdan iyo litiya uusa ka dhaladay caasimada dalka muqdisho sanadka kun sagaal boqola toddobaatan iyo lamadii yamayba uusa walbarashada dugsiga hoose dhexe uusa ka bilaabay dugsiga hoose dhexe muqdisho kun sagaal boqol iyo sideetanki ilaa kun sagaal boqol sideetan iyo afartii yamayba uusa dugsiga sare uusa ku qaaday sheekh xasan barsan ee muqdisho miila kun sagaal boqol sideetan iyo litina ilaa kun sagaal boqol iyo sagaalankii jaamacadda ummada uusa ka diyaariyay kuliyadda luuqadda kun sagaal boqol sagaalan iyo sideedkii ilaa lamada kun shahaadada lamaad ee jaamacadda mayba isku qaaday jaamacadda botra malaysia ee ka takhusuusaya maamulka misr management-a ku gadaalaya mayba uusa baraday dowladii dhexe ama burburtay dowladii dhexe ee dalka musharax siciid cabdulaahi deyne yo mayba uusa ku mid ahay aqoonyahanada faraha ku-tiriska hayaga dibaankalnagada deegaanka lo erajari geriwa puntland qeyba maybana isku qeyb qaaday sidii uusan helo lahay bulshada ka noolayta goboladaasi adeegyada ganacsiga maybana uusa kuqeyb si ku qeyb qaaday diban dhisowka puntlandna bulsho goboleedka waqooyi bari ee soomaaliya sanadihii labada kun ilaa labada kun tomiyo lamadii maybus xilil shalduumo heer maamulka uusa ku qabaday ururo ganacsi ee shalduum oo ku mid ahaayeen ururka ganacsiga waaberi grouba jabuuti guddiga ganacsatada puntland rogta ganacsiga puntland guddiga ganacsatada soomaaliya jabuuti debay iyo weliba cumaan sidaas oo kale maybus heer maamul uusa ku qabaday shirkado ganacsi oo si weyn ku mid ahaayeen shirkadaha towfiiq shirkadda sawirka barwaaqo african company saalax cumaan iyo weliba saalax macaroni sanadkii labada kun iyo shantii musharax siciid mayba isnawad ee gudoomiyey ku-xigeenka guddiga isku afka ee ganacsatada iyo weliba dowladda laga xil saaray habeeyahowka canshuuraadka puntland walgoradka arrimaha siyaasadda ee heer puntland musharaxa siciid cabdulaahi ideeni ku gadaal markiisa burburtii ee dowladii dhexe ee dalka maybaus ku mid haayaya indhiirigaradka ku-qiiba sadawgeyn ku qeyb qaaday bulshada puntland sidiin hela lahaayeen nidaam dowladnimo oo waara sanadka kun sagaal boqol sagaalun iyo toddobadii bariya gurjuu kaarar kaasay oo ushaay ergeygii la dhabarka waana ushaay aas-aaska dowladda puntland sanadka labada kun iyo sideed miba siweyn ku qeyb qaaday ku gadaalmarkiia iyo heli heliisyowka khilaafaad siyaasadeed puntland ku dhiiya oona waxban ku hay guddiga diban heliisyowka iyo weliba nabadeynta puntland xukuumadda soomaaliya ayaa maybaha bandhigtay qorshaha amniga ee lamada sanha socota xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya shir usla qaadi wasaaradda hay-adaha iyo kajarta tubta amniga iyo weliba cadaaladda iyoona meelasay laha ka bandhigi qorshaha amniga iyo weliba cadaaladda laka shaqeeya doona dalka lamada sanaha socota qorshahan iyo mayba laka sheegay mar haddii si hagaagsan la dhaqangeli awal badan laku bedela doona amniga iyo weliba cadaaladda dalka wasiira dowlaha fiiska ee ra-iisul wasaaraha xamuud iyo mayba iyo warmena qorshahaasi yaala bandhigi iyo weliba sada iyo walan ku tara korta sharcan qaadowka amniga iyo cadaaladda dalka shirkan amniga iyo weliba cadaaladda lanku hadala iyo maybaha kaeeday xilla maalmaha ilaa magaalada muqdisho iyo ku dhiayaan barayahana dembe daliila qorshaysan iyo ana dhiniga kale ah iyo jaranga cabasho ka eedan hanaanka garsoorka dalka maraykankiiya warxa ku saari duqeymaa likidilya xubeena shabaab ku tirsan taliska maraykanka ee qaaradda afrika iyo mayba sheegana aanti duqeyn iyo ku dileen xubnaha ku tirsan shabaab ku gadaalmarkii haddii lahadhaaf iyo diyaaradaha duuliyaha aan lahayn iyo weerarka qaadan deegaan laka magacaabo u dheerowa sanle oo shabeellada hoose ku tirsan duqeynta iyo kudhiidi axadii mayba maraykanka iyo ka sheegana antiyo ka taageeraan dowladda federaalka soomaaliya oo wada dagaala laka la dagaalamo waa al-shabaab militariga maraykanka ee qaaradda afrika iyo mayba si joogta iyo soomaaliya iyo la dagaalamahayana ciidamada al-shabaab maybana taasi iyo sababa hoosaan ka dhigtay howlgallada al-shabaab ee taliska iyo sheegana miilo dhugun sidaal warkaas kula socotan idaacadda warsame magaalada baydhabo madaxweynaha bankiga adduunka ayaa issilay madaxweynaha bankiga adduunka jim yong kim iyo maybasi lama filaan ee uusan ka dhawaaqay intii xilkaasi isusuasile ku gadaalmarki jagadaasi iyo uusa muddo lih sanadood ee ka shaqeeyay isasilaada iyo mayba iyo dhaqan galaasi kowda bilo febraayo masar kim oo konton iyo sagaal jare ayaa mayba ay haytay xilligaasi usahay tan iyo sanadka lamada kun ee labaatiyo lamada ku gadaalmarki lamaad usadiiba lankadooradi intii uu soo gaamiyey bankiga adduunka sanadka labada kun iyo toban iyo todobadii warbixin masar kim ayaa mayba ka sheegay intii haytay safar wiinga oo madaha uusa ku nagada shirkada anka ajiib shirkadan cajiibka ah balse masarkiim iyo mayba uusan sheegna sababta sheentay intii uusa is-ardilaad lama filaan ee uusa ka dhawaaqa bankiga adduunka ayaa sheegay intii sadaanka dhaqsiga badan iyo bilaabo doonana qaabkii iyo magacaaba lahaayeen qofku bedela lahaayay kiima masarkiim ayaa ka dhaladay magaalada soole dalka kuuriyada koonfureed maybana markii hore uusahay dhakhtar ka hor intii uusan magacaabna jagada madaxweynaha bankiga adduunka warkii dhugusadayaal isinkula socotay idaacadda warsan magaalada baydhabo intaninka warka anoo jakaataasiin saare farsamadii maxamed gaabshaata in kulanta dambasaasi nabadeed